makiyatun iyadana waa suura makiya bismi llahi suuraddan marka suuradda qur-aanka ugu gaaban waayo marka dhererka iyo laga hadlaya qaala tacaala allah wuxuu yihi bismi llahi araxmaani araxiim inaa anagu acdaynaa waxaanu ku siinay ka adiga alkowhara kowthar baan ku siinay kowthar laba macnaa ku jira in la yidhaha khayr fara badan oo darka nebiga iyo webiga jannada iyo kulli inta ay soo gelayaan khayrkii nebiga la siiyo qur-aankii iyo waxyigii kulli macnaha labaad wuxuu yih alkowthar in laga wado webi magaciisa jannada dhexdeeda ah webigaa jannada ku yaal marka ism calam uu u yahay marka alkowthar labadaa tafsiir baa ku jirta ee xawdka nebiga darka banka qiyaamaha ku yaalana kowtharkaas far kasoo baxday khayrkaa faraha badanna wuu ka mid yahay inaa anagu acdaynaa waxaanu ku siinay ka adiga alkowthara baanu ku siinay khayrkii faraha badnaa ayaan ku siinay fasalli haddaba tuko lirabbika rabbigaa u tuko wanxar gowrac lirabbika rabbigaa u gowrac lirabbika u qadaran marka lirabbikada horaana lagu fahmayo qariino u ah haddaba marka fiiri labadan calaaqada ka dhexaysa waa maxay markuu ilaahay khayr ku siiyo inaad cibaadada rabbi badiso yaa lagaa rabaa ee markaad khayr hesha inaad cibaadadii ka siibata ma aha markaa nebigii waxaa laleeyahy khayr badan baan ku siinaye fasalli tuko lirabbika rabbigaa u duko wanxar gowrac lirabbika rabbigaa u gowrac marka salaadii iyo naxrigii waa laysku daray sida salaada ilaahay keliya loogu tukado ayaa ilaahay keligii loogu gowracaa xoolo markaad qalayso xoolaha allaa abuuray cawska asagaa siiyey roobka asagaa u keenay cawska u ku baxay xoolahaasi marka la gowracayo bismi illaahi in la yihahdo oo ilaahay lagu weyneeyo gowracaas in rabbi lagu weyneeyo yaa nala amra in jinni lagu weyneeye maaha oo bisinkii kas looga tago oo la yidhaha sababtoo ah jinnigii waa carara jinnigii caafimaadkiisii waa la weynaa jinni caafimaadna ma hayo cudurna ma hayo yacni makhluuq ilaahay abuuray un wayna ayb soo ma garanin dabxiga iyo gowracu in cibaado tahana laga qaadana xadiidkii nabiga muslim ku jirayna wuxuu ahaa lacana allaahu man dabaxa ligayri illaah allah lacnado qofkii ilaahay geyrkii u gowraco allah lacnado marka adiga haddaad neefkan xataa hilib ka dhiganayso inaa cunto aa rabto markaad gowracaysid ilaahay ku weyney magacaa la sheeg marka bismi illaahi allahu akbar suurat lancaamna waa uga soo hadalna meelaha marka cibaadaadkeena hadda salaadii iyo kalean u naqaanaa laakiin gowracu hadda cibaado ma yahay dad badanaan fahmaynin ayb fasalli lirabbika rabbigaa u tuka wanxar gowrac ay lirabbika rabbigaa u gowrac ina shaani'aka kan adiga ku neceb cadowgaaga huwa isaga ayaa al abtaru mid go-an mid go-naan badan ah ama go-an ah isagaa go-anoo yar oo dullaysan ayb marka ina shaani'aka kan ku ceebeynayo waay oo adiga markaa wax kaa sheegayo ku ceebeynayo nabigaa loo jeedaa sal l slam midka ku ceebeynaya adiga huwa labtaru isagaa daba go-an isagaa khayr iyo waxaasoo dhan ka go-an dullaysanna ee waxay ku timid nebiga sal lla l slam markii wiil u dhashaba wiilashiisii waa ka hormareen nebiga mid qaangaarayna kuma jirin wiilashiisi iyaguna marka de waxay dhihi jireen qofku haddaan wiil u dhalanin oo unan u weynaanin wax sii dhalin qofkaasi waa go-ayay dhahay ay carabtu dhihi jireen marka waxay leeyihin hadduu khayr iyo waxyigan iyo waxaan uu sheegaya hadday run yihiin ma ilmaha u noolaadaan wiilasha waa kuwaas ahay sidaasay dhihi jireen marka nebigu maanta hadda kuwii wiilasha faraha badan dhalay iyo nebiga sal ll salam yaa magac dheerna nebigaa magac dheerna meeqa malaayiin baa nebiga yani salaad dukanaysa oo nebiga aadaankii baa lagu sheegay magaciisa salaadii baa lagu sheegay khudbadii baa lagu sheegay yani rasuulka sala allahu calayhi wasalam de ilaahay ilaahiisii ayaa kor yeelay oo rafciyey qadarkiisii weyneeyey kan ceebeynayaa laakiin dabago-naan ay u taallaa oo nabiga sal l slam ceebeynaya qofka nebiga ceebeynaya marka waa dagaal qof muslima nebi maba ceebeyn kara soo maa ayb oo ruux haddii uu nebi diido ama uu nebiga ceebeeyo hadduu muslim ahay waaba ku gaalooba arrinta iyada saas darteed dadka qaar dhahaya nebigaa la diidan yahay wixii adiga aada samaynayso qofkaan samaynin nebi mau diidan yahay haddii dadka maadaa nebiga ka xigo nebiga ma sumad gaaro adiga kuu leeyahay waxaa la yaab leh marka dada nebiga yacni qofkaasi nebiguu diidan yahay inta nebiga diidan saas ha noqdaan qof nebi diidan de qof gaal ah un weeyaane qof muslima ood leedahay war qofkan maxaa u gaalaysiinaya hadii la yidhaha animaa gaalaysiiyey uu kuleeyahay ee haddaad nebiguu diidan yahay tiri ma adaaba gaalnimo u reebayn ina shaani'aka kan ku ceebeynayo huwa madda kale ceebeynta nebiga waxaa la dhihi karaa ceebeyn ama cay maxaa noqon karo iyada lafteeda culimadu waa ka hadlaan oo xaqiiqada cayda iyo waxaa noqon karay waxaas waa ka hadlaan marka masaa-il dadka muslimiinta isku khilaafsan yihiin oo nebiga ku tacalluqo haddaad baabkan soo geliso nooc takfiira waay dadkaad rabtaa inaad gaalaysiisa masaa-il culimada isku hayaanaa jiro oo nebigana ku tacalluqdo si ugu tacalluqdo bilmithaal maxaa ka mid ah salaada marka la joogo salliga nebiga rukni miya mase rukni ma aha alimaamu shaafici wuxuu ku tegay inay rukni tahay salaadda haddaan lagu sallinin nebiga waa jabaysaa waa rukni salaadda ataxiyaadka dambe rukni bay ku tahay madaahibta qa abu xaniifa iyo kale iyo imaamu maalik iyo sunno waayo waajib maahan ile rukni ma aha ma la dhihi karaa marka abu xaniifa iyo maalig nebigay necab yihiin war masaa-isha laysku khilaafsan yahay baab cay hala aadin ma gasho baab cay tu aan marka yacni layskuba khilaafsanayn oo hadduu qofku yiraa war rasuulka ilaahay addoon alle rasuul allow ahaa lama baryo isaga lama wax lama weydiisto allihiisaa wax la weydiistaa haddaad tiraahdid ina shaani'aka aa usoo daliishatay iyo wa rafacnaa laka dikrak ayaa la yidhi ma la caabudaa waayahay marka nebiga sal l slam wa rafacnaa laka dikraka hala caabuda maa laga wadaa lagama wada saal cibaadada xadka nebigu ou lahaa maba ahanba qadarka nebiga la kor yeelay ma ku jirto in la caabudo isaga ilaahayna qur-aankuu ku sheegaaba soo maaha macaanidaas marka haddaad adigu ka dhigtid ama aada tiraahdid waxaa ka dhalanaya nebi ceebeyn khatar weyn dad badanana waxaa ku adeegto ku dhaqmo waxyaabaha marka waxaa fiican inay qadaayaadka si cilmiga uga hadlaan hadday ka hadlayn iyagoon dadna dulminin waxna yeelin si cilmiga un in looga hadlo wixii cilmi ka baxsanna hadda indhaadayga iyo dagaalka iyo qararacdu wax weyn ma samaynayso waa wax uun meeshaan hadda aan naal unna dhigay ina shaani'aka kan ku ceebeynaya adiga oo cadowgaaga ah huwa isaga ayaa al abtaru midka go-an ahoo yaraanta badan oo dulliga oo dullaysan oo dullinimada badan ah hada aakhiruhu wallahu aclam wsala allahu waslama calaa nabiyina mxamedi waaalihi waasxaabih